bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan duurnimada in haysana waxaa ugu waaweyn
xiisadii dhaqdhaqaaqi ciidan oo iska soo horjeeda ah oo maanta laga dareemayo magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal dowladda federaalk oo faahfaahin ka bixisay tirada garoomada diyaaradaha wadooyinka iyo buundooyinka ku burbura roobabka daadadka wata ee ka da-ay qayba ka mid a gobollada dalka
maxkamadda ciidamada oo maanta xukun dil toogashaha ku fuulisa askarigii dilay wiila dhashay taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada guraceel maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo maalintii labaad dhegeysanaysa dacwadda mas-uuliyiin loo haysto musuq maasuq
faahfaahiina ka soo baxay al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada admis ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose duqa muqdisho oo sheegay in maamulka gobolka banaadir uu wado qorsho wax loogu qabanayo biyaha roobka ay fadhiista waddooyinka caasimadda
ciidanka maamulka somalilan oo maamulkidii badda ka soo saaray meedeedka wiilan yaraha baddu ay la tagtay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha novembar laba kun saddex iyo labaatan qodobada wararka radio dalsan oo faahfaahsan warka duur kusoo dhawaada ugu horeyn aynu ku bilownay dhaqaaqyo ciidan iyo xiisad ayaa maanta waxay ka taagan tahay magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal wararka aan ka helino magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxay sheegeen maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayo gudaha magaaladaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo kala taabacsan maamulka puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan iska soo horjeeda ay ka wadaan bartamaha magaalada taas oo cabsi ku abuurtay dadka deegaanka dad ku sugan magaalada garoobe ayaa waxay soo warinayaan in garoobe lagu dhex arkayo ciidamo hubeysan oo wata gaadiidka nooca dagaalka islamarkaana wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda wararka ayaa sidoo kale intaas kusii daraya in ciidamo ka tirsan kuwa b n waa kuwa b m b f ta oo wata ilaa iyo gaadiid labaatan tignika ah ay gudaha u galeen magaalada garoobe kuwaasoo ka yimid dhanka magaalada boosaaso sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in ciidamada taabacsan dhanka mucaaradka maamulka puntland iyaguna la sheegay in ay ku sugan yihiin qeybo kamid a magaalada balse ilaa hadda ma jiro wax rasaas ah oo dhinacyada isweydaarsadeen arrintan ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa goobaha ganacsi iyo sidoo kale socodka waxbarashada ee magaalada garowe xubnaha mucaaradka ayaa xalay ka digay dhaqaaqyo ay sheegeen in madaxweynaha maamulkaas puntland saciid cabdulaahi deni uu ka wado garowe iyagoona ku eedeeyay in ciidamo badan uu kusoo daablay gudaha caasimada puntland ee garowe ma jiro ilaa hadda waxbara uu kasoo baxay dhanka madaxtooyada puntland oo ku aadan xiisadan maanta laga dareemayo magaalada garowe balse arrintan waxaa la sheegay inay saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka deegaanka magaalada
maxkamadda andharada dowladda federaalk ayaa faahfaahin ka bixisay tirada garoomada diyaaradaha wadooyinka iyo buundooyinka ku burburay roobabka da-ay gobolada dalka shir jir ay duuqabtay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya ayuu kaga hadlay roobabkii dhowaantan ka da-ay qeybo ka mid ah gobolada dalka dhibaatooyinka ugu badan ay geystanay yihiin iyadoo aan laheenin goobo dadku wax lagu geeyo islamarkaana dadku inta badan ay ka barakaceen qeybo kamid a qeybo ka mid a goobihii roobabku ay ku dhufteen gaar ahaan gobolka gedo iyo sidoo kale shabeellaha hoose wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale shirka jaraid maanta uu qabta kaga hadlay in badan oo kamid ah buundooyinka qeybo kamid a gobolka hiiraan baardheere doolo wiilib sidoo kale luuqa ay la tageen roobabkii waxaana sidoo kale uu sheegay in haatan ay halis ay ku jiraan qeybo ka mid a buundooyin ku yaala gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne
markaynu ka hadlayno dhibaatada soo gaadhay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaynu u kala qaadaynaa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta waxaa ka soo gaadhay inaan halkan warbixin yaroo kooban idinkula wadaagno warbixintaas oo aan ka wada shaqaynay maamullada iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka wasiiradooda howlaha guud oo aan runtii aad uga ammaanayo qaabkay uga shaqeeyeen intii hadda dhibaatadu socotay iyaga oo sameeyey inay soo ururiyaan xogaha dhibaatada gaadhay maamul kasta iyadoo oo ay weliba soo wajahayaan een, dhibaato ah inaan la gaari karin meeshii ay wax ka dhaceen waddooyinka qaarkood ilaa iminka biyaha fadhiya buundooyinka qaarkood way go-een qaarkood een, roob ba'an baa ilaa iminka ka da'aya sidaa awgeed gaadiidkii ma mari karo marka kooxihii wasaaradda howlaha guud ee federaalka iyo maamul goboleedkaba ilaa hadda umay helin fursad iyo jaanis ay ku aadaan meelaha si ba'an waxyeeladuga soo gaadhay haddana iyadoo taasi jirto waa la dadaalay annagoo iskaashanayna wasaaradaha howlaha guud ee xubnaha ka ah dowladda federaalka inaanu idinla wadaagno warbixintan kooban Een, tusaale ahaan jubbaland marka la isku daro boqol labaatan iyo shan kilomitir tiro ku dhow oo ka mida waddooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxyeelo ka soo gaadhay waxaa waxyeelo soo gaadhay oo burburay een, jidad iyo waddooyin ka mid ah kuwa dhex mara kismaayo iyo gobolka gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose halka buundada baar dheere gebi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida doolow farwaamo jamaame iyo qaar kaleba ay halis ugu jiraan inay go'aan ilaa haddana biyihii fadhiyaan jubbaland marka la eego goroommada diyaaradaha ama gegada diyaaradu ka kacaan waxaa iyaguna burburay oo aan shaqaynayn goroommada qaarkood sida baar dheere iyo doolow galmudug waddooyinka magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb iyo guraceel qaar ka mida waxyeelooyinbaas ayaa soo gaadhay oo biyihii ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan
waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya tirada garoomada diyaaradaha iyo sidoo kale waddooyinka ku burbura garo waa roobkii ka da-ay qeybo kamid ah gobolada dalka markana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukun dil toogashaha iyo ku fadhiisay askariga dilaya wiil la dhashay taliyaha saldhigga booliska magaalada gurceel salaamin cabdaalahi ee warkaan faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakaya oo xad ah dil doogashaha ku fulisay cabsalaan cali axmed oo dhowaan magaalada garoobe magaalada kuraceel ee gobolka galgaduud ku dilay wiil la dhashay taliyaha booliiska degmada kuraceel cabdulaahi cali hudey goob fagaaro ah oo ku daala kurceel ayaa lagu doogtay cabsalaan cali oo ay horey maxkamadda ciidamada dil doogashaha ugu xukuntay kadib markii lagu helay inuu dil inuu dil inuu dilka geystay cabsalaan cali oo ahaa ciidanka nisah ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa goob fagaaro ah waxaa warbaahinta la hadlay xeeraali ku-xigeenka ciidamada booliiska oo warbaahinta warbaahinta u faahfaahiyey sida uu dhacay dilka loo geystay eedeysanaha bismillaah taariikhdu markay ahayd shan iyo tobanka bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatiyo saddexda abbaaro siddeed saac oo duhurnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabkiisada u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan kudhiigle deble nisa cabdisalaan cali axmed cabdulle lixiyo labaatan jir ah ina jamaad xirsi cumar ku dhashay dhuusamareeb kana tirsan ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabusugadda qaranka qaybta galmudug kaasoo xafiiska xeerlaalintu ku soo eedeeyey inuu si bareer ah u dilay marxuum cabdulaahi cali hudey taariikhdu markay ahayd lixda bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatan iyo saddexda falkaas oo ka dhacay degmada quracayl ee gobolka galgaduud waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cabdulaahi cali hudey taariikhdu markay ahayd shan iyo tobanka bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatiyo saddexda maanta uu taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatiyo saddexda waxaa lagu fuliyey xukunkii qisaasta ahaa wabilaahi towfiiq
kaasi waxa uu ahaa halaalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ka hadlayay dil maanta lagu filiyay askari ka tirsan ciidanka xooga dalka horeyna u dilay taliyaha saldhigga ah degmada gurceel walaalkiisa maxkamadda raxfaanka ee gobolka banaadir ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dacwad mas-uuliyiin loo haysto musuq maasuqa maxkamadda dhacfaaga gobolka banaadir ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dacwadan ragga horey loogu horray xukuno kala duwan islamarkaana lagu eedeeyay musuq maasuq dhinacyo badan kuwa oo ka tirsan hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliyeed raggan ayaa la sheegay in iyagu maxkamadda dhacfaanka la horkeenay qoraallo iyo weliba cadeymo la xiriira dukumentiyo been abuur ah lacagihii ay qaadanayeen iyagu la been abuuray islamarkaana maxkamadda dhacfaanka la horkeenay waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee sidoo kale xiriirlalinta maxkamadda oo iyagu ka hadlaya arrintan ku saabsan maalintii labaad kiiskan waxaana ay sheegeen in iyagu ay dhagaysan doonaan qeybaha kala gedisan ee ragga lagu soo eedeeyay islamarkaana dadka iyagu u doodaya sidoo kale maxkamadda racfaanku ay sheegtay inay dhagaysan doonto doodan ayaa noqonaysaa maalintii labaad ee maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ay dhagaysato dadkan lagu tuumin ay yihiin dad iyagu musuq maasuq ah lagu eeday islamarkaana ka tirsan hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliyeed
markane maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorsho biyaha afrista wadooyinka caasimada looga nadiifinayo gudoomiyaha gobolka banaadir sanduuqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir ay qorsheynayaan sidii loo dhaafin lahaa wadooyinka biyaha roobka afriista ee magaalada muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in roobkii ka da-a magaalada muqdisho uusan qofna ku dhiman balse waxa uu xusay inay jiraan dad kale ku dhintay roobab ka da-ay qeybo kamid a gobolada dalka wuxuuna si gaar ah u xusay degmooyinka gobolka gadoy sidoo kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan duqa muqdisho isagoo sii hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool caasimada looga baahan yahay in maamulka gobolka banaadir ay kala shaqeeyaan bilicda iyo sidoo kale nadaafada wadooyinka
dumiyey meelaha qaarkood dad ku dhintay ilaahay mahaddiis ilaa iyo hadda cid wax nooga noqotay ma jirto cid nooga dhimata ma jirto hanti weynay ku burburtana ma jirto roobabkiiyo daadadkii socdad arkayseen taasna waxaa ugu mahad celinayaa runtii guddigii gurmadka waan magacawnay ee hariya habeenu soo taagan oo saacad walba u taagan ayagana waxaan leenaha waa mahadsantihiin shaqadiinnana waxaan leenaha labajibaara dalkan iyo dadkaanba u danqashay rabaan in loo danqaday rabaan marka aanu wada danqanno cid kastaba doorkeeda ha qaadato guddoomiye degmo agaasime guddi cid walba waxaan rabnaa inay doorkeeda qaadato haddii ilaa yidhaahdo dadweynahaynii ama dadkii ay saameeyeen roobabkoo ka barakacay ama labada shabeelle ka soo barakacay ee ayagana culayska ku soo dhacay ee daafaha magaalada joogo waxaan rabnaa ayagana degmooyinka way maqlaayaan iyo guddiga gurmadka in gurmad deg dega loo fudiyo loo dhaqaaqaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo oo la soo ogaado meeqay dhan yihiin xaggay ku nool yihiin xaaladooda waa sidee joodari ma haystaan bac ma haystaan maxay haystaan in la yidhaahdo agaasinka caafimaadkana maalowda ayaan amarnay isaguna wuu dhaqaaqay in dadkaasi lala gaaro daawo in lala gaaro marka insha allahu taas waxaan rabnaa haddii laa yidhaahdo iyadana in halkaas laga sii dhaqaaqo waxaan caawa aan xarig jarnay jirdeerigii ama jirdiinkii masaajidka arbaca rukun deriska la ahaa oo sida laga dhawaajinayo taariikhiga ah oo kun sagaal boqol labaatan iyo siddeeddii la dhisay laakiin muddo badan aan dayactir rasmiga aanan helin inkastoo maamulladii mararka qaarkood wax laga qaban jiray annagana maanta waxaa noo suuro gashay
ciidanka maamulka somalilan ayaa maalmo kadib badda ka soo saaray meydka dhallinyaro ay qaaday badda magaalada berbera taliska ciidanka badda ah ee magaalada berbera saldhigga ku leh ayaa sheegay in baadigoob loo galay raggan dhallinyarada ah baddu ay qaadeen laba maalmood ka hor waxaana ay sheegeen inay kusoo guulaysteen inay soo saareen meydadka wiilashan dhallinyara islamarkaana lagu wareejiyey heladooda xilli baadigoob ay ugu jireen meydadka wiilashan dhallinyarada ah qaar ka mid a dadkan ayaa la sheegay in iyagu ay waalidiintooda in badan ay raadinayeen laakiin ciidanka maamulka somalilan kuwa badda ah ayaa la sheegay in baadigoobkan ay galeen islamarkaana ay ku guulaysteen inay soo helaan meydadka labadan wiil ee dhallinyaraha baddu ay la tagtay
samirya baan allah ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka dhinteen labadaa marxuun ee baddu liqday kii labaadna waanu ku guulaysanay oo innagaa haddeer saaray waxaanu leenahay iyagana cawnkiisana allaha siiyo dembigeenna allaha dhaafo innagana ajirkii iyo raacdadii aynu qabannay allah inaga siiyo intaas waa guud ahaan waxaanu runtii ka warramaynaa howlgalkaas wuxuu socday afar maalmood khamiistii buu bilaabmay saakuu soo gebagaboobay weli raacdadii dad baa maqan wax maqan maayirkii iyo ciidankiisii way maqan yihiin bari bay ku maqan yihiin aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ciidanka ilaalada xeebaha jimhuriyadda somalilan oo ka hawl galay oo labadaa marxuun ku soo guulaystay inay soo soo qabtaan aad dadaal dheer kadib waxaynu ku guulaysanay inay labadii marxuunba hellaan dadka waxaannu u sheegaynaa hawshu cod raagay ceeb male laakiin col xumaadha ceeble baa layidhi waynu ku guulaysannay dadku way samiryan yihiin dadku ha samraan aad iyo aad ilaah baynu ugu mahadnaqaynaa ilaah baa nagu guuleeyey waxaannu kale u mahad celinaynaa golaha degaanka maamulka gobolka bilayska dadweynaha kalluumaysiga oo wuxuuba nala shaqeeyey runtii aad iyo aad noola shaqeeyey annagoo shaqadan ahayn markii hore ciidankii deelahaa aad iyo aad baanu gobcaas u qabsannay gobolka gobolkana aad baanu uga mahad celinaynaa dadkana waxaannu uga digaynaa somalilan dhallinyaradiinna ka daaya badda celiya wakhtiga baddu kacsan tahay ha keenina xilliga loo diyaarka yahay ee baddu deggan tahay ee bad la badbaadin karo ama ay dabbaalan karaan waa inay yimaada weydiiya ciidanka ilaalada xeebaha weydiiya wasaaradda kalluumaysiga weydiiya ciidanka amniga gobolka weydiiya marka aa wax weydiisaa soo dira dadka
waa dhacdo naxdin leh afar habeen loo dub jiray oo waalidkiina dul taagan yahay oo cid walba ay ka naxsan tahay ilaahay samriyemin ha naga siiyo waxaanu dadweynaha u sheegaynaa gobollada ka imanaya reer berberaha way yaqaanin le gobollada waxaanu u sheegaynaa inay qaataan waxa ay boolisku yidhaahdaan inay qaataan waxa loogu waaniyo ee la siinayo mas-uuliyiintu ay siiyeen
guddaan dhegeystayaal warkii duur dal sanaad ka dhegeysaneyseen duurnimadan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel